Markaan kor u sii wado, waxaan guurka ka jimleeyay reer Walfaaxadana. Inaad wada jirtaan iyo anoo jecel wanaaggiinna, iswaaciidsigiinna iyo anoo weheshi doonayo, kala weecadkiinna iyo anoon rabin walaaciinna, anigoo wadaad iyo sidii weli khilaaweeya. Inaad waafi noqotaan anoo duca walfiifayo, haddaan reer Warfaayow sidii wacan idiin sheego, wacdi iyo tusaaliyo haddaan waana idin siiyo, taladaan idiin wado haddaan la iga weydaynin. Waayahay haddii aad dhahdaan oo wax lagu qaato, wararkiiyo dulmigan joogtada ah laguma waareen. Waxaanu waa cirkii, waa dhulkii, kuma wareereen. Xilligii walow dhacaba layskuma wayaa'een. Walla beena layskuma rogeen, waa beriyiya leey. Markay wiil yar wiil kale murmaan, la isma waaleen. Inta laysu weeraro bilaash, la isma wiiqeen. Layskuma waraaboodsiiyeen sida wuxuushtii. Laysuma warjeefeen sidii weeraxayn helay. Ma u jiirriyeen nacas, anaa geesigii wadhay. Walbahaarka aan qabo hurdada kama go'een wiiga. walwal aaninaba ii ogayn lama waraaqeen waddankaba allow iyo uga taga kuma wataaheen war waxyeellada sokeeyaha haddii waaye lagu cesho wax badan baad ku weysaysatee dhiig walaal quban oo aad wasiirkiiga jabteen warasadiinnii haddana waaxyihiinna aa cuntaan kuma walxaysaan welaf baa idiinsii kordhiyo wahan colaadeed waxaan laga salgaadhay naftaa lagala waabtaayo waddo halisa oo cadow leh waa laga wareegaayo isaguna waxbuu doonayaa weelkii aakharo war waxyaabihii la soo maray intaan dib isu weydiino oon woohabayno maslaxo wadar isgaadhsiino markii waayirada loo xidhxidho nabadda wiirtaabi alwagabiyo baruuriya inuu xaydh wadnuhu yeesho wahsi iyo xumaantaad barriyo ceeb midkay wacato alwejigii markaa soo baxee walacle aan dhow rabaan